sana dugsiyeedka arday badan ayaa ka baxday dugsiyada sare ee deegaanada galmudug waxaana ardaydan lagu baaqayaa inay mudnaanta siiyaan barashada culumta dhaqaalaha iyo maareynta si ay qeyba uga qaataan horumarinta dhaqaalaha deegaanka iyo ganacsigiisa muxiidiin xaashi axmed waa mid ka mid a ardayda sanadkan qalin jibise waxa uu sheegay inuu doortay barashada kuliyadda ganacsiga isagoo oo tilmaamay inuu jidadiisuna ay tahay inuu qeyb ka qaato kubaca iyo fursadaha shaqo ee deegaanka ka jira sidaas marka marka la eego maadaama waxawaaye deegaanku fursado badan ay jiraan haddana anaka aan businessman aan ahay waxaan jecelahay dee wixii aan maanta baratical u haayo in aan haddana theory ahaan aan u barto oo waxawaaye maadaama businessman ahay maadooyinka aan baranayo inaan related kala dhigo ama la xiriiriyo waxawaaye business marka kuliyadda ii dooran haddaan hadda kuu sheego waa business administration oo ah maamulkamaamulkai maareynta ganacsiga dhinaca kale ustaad cabdirasaaq hakadiye oo ah maamul ku-xigeenka jaamacadda samafield ayaa ugu baaqay ardada in ay bartaan culumta la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo maareynteeda waxa uuna sheegay in fursadaha haatan ay sii kordhiyaan ay la xiriirta dadka baranaya kuliyadan waxa uuna sheegay in ganacsiga deegaanka isbedel weyn uu ku dhacayo haddii la helo tiro arday ah oo fara badan kuwaas oo barta kuliyadahana la xiriira culumta dhaqaalaha haddii la helo dad barta kuliyadaas oo jaamacadda somerfield dhulsamareeb ku taala iyo jaamacadaha lamidkaaba ay bixiyaan deegaanka ganacsigiisa waagii horeeta meeshuu jooga hadda ma joogo deegaanka sida ay bulshadiisu u soo badatay ama fursadihiisu ay usoo bateen caasimadda galmudug ayay waxa usoo batay adeegyadiisa inay usoo bateen ganacsiyadu sidoo kale way kordhayaan ganacsiyadaas dad ka shaqay kara waa dad isbeshaalistiyaala oo wixii soo barteen inay noqdaan laakiin waxaa laga yaabaa qofka shalay tugaanka u furnaay oo alaabtan waxa waaye qiimaha ay ugu fadhido iyo waxa uu gadaa bis yaqaanay maanta markii uu adeegyadiisii sare u qaado ou dadkii xiriirkiisii wanaajiyo ou adeegyada ou waxa waaye magaalada looga baahan yahay qof la jaan qaadi kara oo ganacsigiisa systemaatika dhiga markuu noqdo waxaa fududaanaysa in qofka uu si fudud u helo macaamiil ku xiran oo joogtaa laakiin haddii taas dhici weydo waxaa inta badan dhicaysa inuusa qofka ganacsigiisii uusa hormarin sidoo kaleetana waxaa dhici karta in qofka aysa caqabado badan uusa macnaha qofkii ujeedkii uu lahaa inuusa gaarin taas marka waxaan anagu kula talinaa in kuliyaddan iyo kuliyadaha lamidkaa dadku bartaan si ay ganacsigoodana uu u noqdo mid hormarsan oo systemaatic ku shaqeeya oo wax dhammaan xogta ganacsigan ay tahay mid record garaysan oo systemka laga heli karo galmudug waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida xooliga ah sanadihii ugu dambeeyey ay kaga jireen fursadaha la xiriira dhinaca ganacsiga iyo weliba dhaqaalaha oo kordhaya